subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snai qodobada aad ku maqli doontaana saaka waxaa qayb ka ah ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe oo ku baaqay in laga shaqeeyo nadaafadda deegaanka diyaargarowga munaasabadda ciidul carafa oo laga dareemayo suuqyada lagu iibiyo xoolaha nool ee magaalada jowhar tobabar ku saabsan diiwaangelinta codbixiyayaasha dadweynaha oo lagu qabtay dhuusamareeb ciidamada dabdamiska somalilan oo ku guuleystay daminta deb ka kacay buulaleyda daalo aqoon kororsi la xiriira caafimaadka iyo nadaafadda maalmaha ciidu carafa oo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xubnaha sarifka ee ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah in ka badan laba boqol oo maxbuus oo ka baxsaday xabsi ku yaala bakistaan qodobadaas aad ku dhagaysan doontaan ee u diyaargarooba warkii oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa subaxnimo arbacaha taariikhdan ay ku astaysan tahay afarta juun sanada labaatan shan iyo labaatan warkii intuu socdo waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sidoo radhac warkaba aad ku maqasheen urarka habeenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo nadaafada deegaanka sida warbixintan ku faahfaahaysa xalimo cali ibraahim gudoomiye ku-xigeenka ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe ruqiya cabdulle ayaa si qota dheer uga hadashay dowrka muhiimka ee habeenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka shabeellaha dhexe ay ku leeyihiin horumarinta nadaafada iyo bilic soo celinta deegaanka marwar oqooyi cabdulle ayaa waxay sheegteen hameenka maadaama ay yihiin tirdhexaadka qoyska iyo bulshada ay door muhiim ah ku qaadan karaan ilaalinta nadaafada xaafadaha wacyigelinta caruurta iyo barbaarinta jiilka cusub ee hogaansama habnololeedka nadiif ah
qoysaska soomaaliyeed maxaan kuu sheegaa waxaa la rabaa horta qoyska wuxuu kasoo bilaawdaa ama nadaafada ay ka bilaabataa gurigaaga markaad hooyo tahay waa in gurigaaga horta aad ilaalisaa kadib aa u gudubtaa marka deriska iyo maxaan kuu sheegaa meelaha bilicda ah oo deegaankaas marka nin la nadaafiyo waxaan leeyahay annaga hadda ka haween ahaan ka haween ahaan waa u taagannahay bilicda inaan ilaalino nadaafadda aan ilaalino ilaahay waa kuroonyahay wax badan aan ka qabanno horumar walba oo maxaan kuu sheega markaas taagan in wax aan ka qabanno hadda waxyaabaha badan oo hadda wax laga qabtay waxaa ka mid ah qoysas badan oo barakacay oo burburay oo loogu magac daray hadda qaxootiga ijo in wax badan aan ka qabanay marka nadaafadiisa ha ahaato ama maxaan ku sheegaa gogol dhigiisa ha ahaato ama maxaan ku sheegaa raashiin siiskiisa ha ahaato wax badan aan gobolka shabeellaha dhexe gabdhaha ku nool oo hadda xataa gudoomiyahayga ay ku maqan tahay marka waxaan leeyahay hooyooyinka ay ilaaliyaan nadaafada wax walba ay ka qayb qaataan aysan isku koobin in guryahooda base ay maxaan ku sheega shaqeeyaan xataa inkay deriska xataa ay kaalmeeyaan ooy ololaha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda ay ka qayb qaataan wacyigelinta ay ka qayb qaataan waxyaabo badan ay ka qayb qaadan karaan hooyada hadday guri joogta hadday bannaanka ay joogtaba ururka habeenka ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa horey u sameeyey ololayaal nadiifin ah oo ay kaga fulinayeen suuqyada xaafadaha iyo goobaha waxbarashada waxaay sidoo kale si joogta ay u qabtaan wacyigelin ku saabsan maareynta qashinka isticmaalka biyaha nadiifka ah iyo caafimaadka deegaanka mahadsanid xaliima diyaargarowga ciidul carafaha ayaa laga dareemayaa suuqa lagu iibiya xoolaha nool ee magaalada jawhar waa kan nuur maxamed cabdi xilliga ciidda carafada waa mid ka mid ah munaasabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed ay xoolahooda gaar ahaan ariga ay u iibgeeyaan suuqyada maalmo kooban ka hor ciidda waxaa suuqyada jawhar laga dareemayaa sarwakac ku yimid qiimaha lakala siisto ariga ganacsatada ayaa sarwakacan qiimaha xoolaha waxa ay u aaneeyeen sababo la xiriira dalabka ariga oo kordha xilliga ciidda carafo maadaama aada loo isticmaalo hilibka ariga xoolaha isbedelka ku yimid horta sarakac badan ayaa jira oo ku saabsan ciidul alxa sida awgeed xoolahay qaymihii awal ahaan jireen kulligeed sida haddii eriga ay tahay looda geela qaymaa raacay oo difares waxaa u dhexeeya laba milyan sidaa erigoo kale markii neefka eriga ahaan jiray boqol doolar ahaan jira boqol konta doolar waa hadda erigoo kale qaymihiisa sarakacaasaa jira marka waxaana u wacan ciidul adxa marka sida weligeedayna ahaan jirtay loodoo kalo sidoo kale waa iyadani neefka looda irig ugu qaalisan neefka ugu sareeya ilaa boqol sideetan ilaa ilaa boqol waay kan ugu hooseeya boqol waay neef qalmaaya oo boqol ka hooseeya ma jara wixii ka jira wax uun dhareerkooda u daadanawa dadka waygii hore idaha waa la diidi jira laakiin hadda idaha caadiya loola qabsayo idaha aaday u cunaan idaha wax la dhaafaya ma laha ircadka idaha waa la wada cunaa isbedelka ilaa ciidda waa soconaa ilaa ciidda maalinkii oo lixida ay bilaabato ciidda xoolo qalow oo os istaaga hoos u dhacaa imaana hoos u dhacaa imaana sida oo dabiiciyin oo arki jiray waa ka isbedelka bil ka hor ha muddo bil ka hor oo yimid
idaha neefka birimo iyo sugunto birimadu waa boqol iyo konton boqol boqol iyo sideetan ada boqol iyo konton ugu badan boqol waxaa ugu yar oo suguntada la gadaa lixdan toddobaatan saas waayo alkala iibiyaa wixii kasii yarna waa kasii yaryihiin konton doolar afartan doolar soddon doolar xataa waa iska helaa shilin soomaali micnaha iri oo micnaha saddex milyan iqa iyo jajab gaaraya waa jiraa saddex milyan laba milyan shan boqol laba milyan saas waaye milyan milyan shan boqol saas waaye saasaa loo kala iibiyaa xoolaha micnaha ana suuqan kasii dhex gataa inta badan safar ma aado markaa safarka aan aadoo kalena wixii sida ii soo qoraa soo helaa markaa suuqan kasii dhex qabsadan haddana suuqlen kusii dhex gataa waa marba ma la qiyaasi kara marba waa si mar tobanaa iska helaa mar toban ka badanaa helaa mar ka yaraa helaa saas waaye si micnaha adiga xoolaha gadoogooda iyo iyo ada gacantaadii ku xiran
sar u kaca qiimaha xoolaha ariga ayaa saameyn ku yeesha bulshada gaar ahaan dadka danta yar dad badan ayaa la tacaalaya sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen qiimaha kor u kacay halka qaar kalena ay gebi ahaanba ka tanaasuleen iibsigii xoolaha waa kan cabduqaadir maxamed cifow oo loo garan ogyahay qaadey oo ka sheekaynaya sarawkaca xoolaha ariga iyo saameynta uu ku yeeshay bulshada inay wax iibsan waayaan guurguurtay noqdeen dadka qof geedi ow galay inuu suuqa u tago wax ma gadan karaa guurguurtay noqdeen dadkii maalin walba geedi daain aad soo galay marka dhibaatadaasaa keenta haa waa jiraan dad aad u badan oo la yaqaano weliba haa waa jiraan oo qalitaanka oo carafamo oo inay ka baaqdaan waa jiraan haa guurguurtay waxyaaba ow galay waa jiraan oo geedi badan oo soo galay sar u kaca ku yimaada qiimaha ariga xilliga ciidda carafada waa dhacdo joogto ah oo sannad walba timaada taasi oo si weyn u saamaysa ganacsatada iyo bulshada waxaana muhiim ah in la helo qorshe lagu xakamayn karo sar u kacan si bulshada ay ugu dabaaldegaan maalmaha ciidda mahadsanid nuur markana dhuusamareeb tobabar ku saabsan diiwaangelinta codbixiyayaasha dadweynaha ah ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa tobabar u furay shaqaalaha kumeelgaarka ah ee diiwaangelinta codbixiyayaasha ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug tobabarkan oo ah mid muhiim ah ayaa la xiriira diyaargarowga diiwaangelinta dadweynaha si ay dadku u helaan kaararka codbixinta kaas oo qayb ka ah hirgelinta nidaamka doorashada dalka tobabarka ayaa waxaa daafuray xubno ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ugu horeyn cabdulaahi salaadiro oo ah guddoomiyaha xubnahan ayaa shaqaalaha ku dhiirigeliyey in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda
oo ay taariikhdu tahay saddexda bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan in la furo tababarkii diiwaangelinta codbixiyayaalka ee dowladda galmudug isla markaasna hore loogu sii dhaqaaqo sidii loo hirgelin lahaa doorashada qof iyo cod ee la doonayo dhammaan in laga hirgeliyo dalka soomaaliya sidaad la socotaan doorashadu waxay ka bilaabataa isdiiwaangelin qof aan isdiiwaangelinu ma yeelan doono xuquuq loogu codeeyo iyo xuquuq uu ku codeeyo midna diiwaangelintaas ay ka bilaabanayso doorashadu waxay muhiimad weyn u leedahay daatada iyo maxaanku idhaahdaa sirta iyo horumarka codbixinta ayay waxay u tahay kaalin weyn iyo muhiimad weyn ay ugu fadhisaa halkan waxaa laydiin keenay maanta tababarka aad qaadanaysaan wuxuu ku saabsan yahay sida daatada loo maamulayo sida loogu shaqaynayo qalabka doorashada macluumaadka la xiriira qofka codbixiyaha ah sida loo diiwaan gelinayo sida loo kala saarayo codbixiyayaasha kala duwan ee xilliyada kala duwan isdiiwaan gelinaya sidaa awgeed waxaa laydinka rabaa inaad feejignaan dheeriya la timaadaan oo aad ku fahamtaan duruusta halkan laydinka siinayo oo ay idin siinayaan macallimiin iyo tababarayaal ee ka tirsa guddiga doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo ka yimid magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhanka kale maxamed amiin cabdulaahi oo ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa madasha ka soo jeediyay hadallo kooban sida uu tilmaamaya qodobkaas marka shaqaalaha la tababaro waa la dhaarinaa waa arki jirteen sooma madaxweyne la dhaarinaayo guddoomiye baarlamaan oo la dhaarinaayo xildhibaano la dhaarinaayo wasiirro soo maah adinkana waa laydin dhaaranaa waxaa lagugu dhaaranaa inaad ilaalinayso aad u hoggaansamaysid ilaalinaysid dastuurka dalka dhammaan xeerarka doorashooyinka iyo sirta doorashooyinka ama xogta waxaa jiro dukumenti laydinka saxiixi doono oo la dhaho sharciga ilaalinta sirta xogta doorashooyinka maxaa ka mid marka waxyaabaha ilaalinaysid macluumadaas aad heshay ee xogtaas aad ogaatay ee dadka magacooda afaran iyo meesha degan yihiin iyo deegaankooda waxooda dhan aad ogaatay waa inaa ilaaliso yaa ka ilaalinaya naftaada maxayneedu maxay tahay inaadan u gudbinin lana wadaagin dhinaca saddexaad haddii aadan ogolaasho uga haysanin guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka tababarkii shaqaalaha kumeelgaarka ah ee diiwaangeliyaanta codbixiyaasha caasimadda galmudug waa noo furan yahay aad iyo aad umaasantihiin shaqaalahan la tababaraya ayaa kaalin weyn ka qaadan doona xaqiijinta hanaanka diiwaangelinta doorashada qof ee codka ay ka dhacayso magaalada dhuusamareeb aqoon kororsi la xiriira caafimaadka iyo nadaafadda maalmaha ciidul carafah ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida mar kale warbixintan ku faahfaahiyo nuur maxamed cabdi siminaarkan ayaa ku saabsanaa kobcinta nadaafadda iyo caafimaadka dadweynaha xilliga ciidul adxa waxaana lagu soo gebagabeeyey siminaarkan oo socday muddo laba maalmood ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay tababarkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan culimaa udiin qeybaha kala duwan ee bulshada culimaa udiinka ayaa ugu horeyn ka hadlay tababarka
xoola goorojo hooba halaaw bagtega ka daramaya bagtegana dadka muslimiintee halaalman eh dadka muslimiintee bagtega halaalman eh horta kow maylaku fada nafkung madi la gooryo ini la aamo raashin nagado la fadohay raashin nagado hal fado ini un wal halaale aannaga ilaahayna amari subxaanahu wa tacaala ilaahay nabaje calayhi salaatu wasalaam iso la hadalow ise nabiga calayhi salaatu wasalaam diintanininku sheekoyama erahe ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban wa ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin faqaala tacaala yaa ayuha rusulu kuluu min adayibaati wacmaluu saalixan madi rusulo la hadalaay ilaahay ma eray rusulanayow wal fayla aama camal faylana suubiye oo ilaahay raalli ka eey rusulo saasa la eri ilaahay qur'aanka xoolagun gaabka lan gooriyaw gaabka lan isticmaalaaw yani da-adiyo meelo dhoonta ilaahay isu ninku sheekoy subxaana wa tacaala isu arda diintiisaa ka edda xoola wala la gooryaw hadda walown haniifood lamaata udxiya udxiyada neefka udxiyada ngoorrisamaw in neefka iningoorrisamaana diinta lagsal sheegi ma eh gaala la sheegay goorri ma eh luwa la sheegay goorri ma eh eringa la sheegay goorri ma eh had oo oo diinta tilmaantay oo neef dhanka kale waxaa madasha ka hadlay mas-uuliyiinta kala duwan ee goobjoogka ka ah tababarkan
walaanka doron oo hanagnagade oo marwelbana dowladda hoose iyo bulshada eed marwelba meel raayo uleeskanan saaraan waan dhamnanka qabaan arrimaha nadaafadda waay waa inaan idinku baahanyaa tobanka xafadood oo degmada baydhabo laankasta guri kaleey ama laankasta guri meel raay ku deganyihin se toosaan idin wada saameyaas wal dowladda hoos jeledeeleel ku fadaw mee wal wasaaraddan doola shaledeelu ku fadaw mee wal lankokale shaledeelu ku fadaw mee unu dhan wada saaranta laakiin gaar ahaan hatana mas-uuliyaddii dowladda hoose meelraay marwelba inay wasagta iyo meelraay bale-eeda magaalada ka dadaalo dadka ka dardargelidayaal ku fade aweyl ku dhawaajeehi inay minaha caafimaadkii xoolo si dhinku fadaa ahayna sax waloo adijar uu laakiin dowladdii ma wed marka way wadeena yani inyar inyar dadaalkaas iyo baahdaas is sheegteen dhibkaas jar silin xalifa dadaalshay wadi yo marka guuxin iyo ra'yigiin iyo baahda jarta lakuduulow kulamo waxaa dareeri isbuuciyada lahaa dhafay oo dhan may laha gebagabaayhi broblemaadka sheegtan silin xaliifan taase may koyase marka in dayacaad may lakoyd marka dowladda koonfur galbeed iyo dadka hoolan kambaniyadu haayaan walka osdaane in hoolagaasi dadka lankataragali lanqaybi markaas may koyase marka haddii lanki oo maanaan neefkun lankilasi ogood inuusan nadaafadiiska shaqeey laakiin hoblankiusanfadaana meeleraayus labaatan doolar neefkaas ka gadadi mambaahanba macnaa inguusa nadaafadiiska shaqeey afarta lugaada ka goosade jidkaha dhige miilimee koes marka caafimaad dore koes ma marka bulshadaana in horta in isku wacyigelin sidii lakeera ay lahaay xoolol gooryow iyo nadaafadda oo magaalada baydhabo guutaan markanna kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada
aanu ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo laba milyan sagaal boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo saddex milyan iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka doorar ayaa la kala siisanaya labaatan iyo sagaal dhibic sideed oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada haafka biriska xamsaha ayaa la kala siisanaya toddobiiy labaatan doolar halka safaariga la kala siisanaya lix iyo toban doolar baastada nooc loo yaqaan interfela ayaa la kala siisanaya toban doolar haafka burka ayaa la kala siisanaya saddex iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanaya labaatan doolar saliida cadeyda labaatan litarka ayaa la kala siisanaya soddon iyo laba doolar xafaayada nooca loo yaqaano konfi ayaa la kala siisanaya shan doolar bokiska jubba ayaa la kala haddii aan intaas kaga nimaano xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada markana xubinta ciyaara ee cabdicasiis xasan cabdulle waa maasan tahay xubinta ciyaaraha saaka waxaan ku eegi doonaa arsenaal ayaa lagu soo waramayaa in ay hogaaminayso tartanka lagu jiro saxiixa tartanka loogu jiro waryahanka lille david kooxda arsenal ayaa si xun ku bilaabatay bishii may iyadoo laga reebay jabanes lega sidoo kale laga qaaday bermerlega david ayaa laga yaabaa inuu jawaab u noqdo dhibaatada weerarka ee arsenal sida laga soo xigtay interlib arsenal ayaa bartilmaameysanaysa xidigo badan oo weerar ah si ay usii xoojiso weerarkeeda warbixinta ayaa sheegaysa in garles ay aada u xiiseynayso inay hesho adeega xidiga kooxda lila iyo xulka canada david ka hor xelereedka ee bermer liga waxaa la fahamsanya in arsenal ay haatan tahay kooxda ugu cadca tartanka lagu jiro saxiixa shan labaatan jirkani kaasi kasoo ciyaaray leila ilaa iyo bishii agosto labada kun iyo labaatankii xubinta ciyaaraha saakay oo arbaca waanaginta mahadsanid cabdicasiis xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subaxa oo aad ka dhageysaneyseen warbaahinta isnaa intuu socday anigoo zaara idinla socodsiinaya dhankii farsamada oo injineer saki tan intaan ku kulmi doonno warkan mid ciinkiis ah waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabad